jawaabo waxa weyaan dadka musharaxiinta madaxweynaha ayaa qaar ka mid ahna soo weydiistay inay nala kulmaan ayagoo rabay inay su-aalaad iyo arrimo ay danaynayaanna na weydiiyaan iyo arrimaha sida maamulka loo samayn doono taasoo aan dhowr ayaga ka mid ah maantaan qaabilay qaar kale ka horaan qaabilay midkii soo weydiistana waa diyaar baan u nahay barlamaan ahaan inaan qaabilno ballan waxaan ka qaaday musharaxiinta in si xaqsoor ah oo siman aan ula mucaamilayno haddii alla ku roon yahay kuna dadaalayno in intiiba markaa suurtagal ah sida ugu magiciisi fiican oo daahfurnaan iyo sinnaan aan ugu maamuli doonno arrimaha doorashooyinka madaxweynaha arrimaha ugu badan ay weydiinayeen waxa weeyaan wakhtiga iyo goorta la qabanayo ayay na weydiinayeen iyo annagoo siinayni dokumentyaal ay u baahnaayeen in ay aara' ka qaataan arrimaha baarlamaanka iyo aragtidiisa meesha ay marayso